بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu dhiigdaadashada badnaa taariikhda suuriya oo saacadihii lasoo dhaafay dhintay haddaba maxaan ka naqaanaa rifcad al asad adeerkii bashaar al asad ee xukunka laga tuuray hal sanno ka hor kaalin intee leeg ayuuse ku lahaa xasuuqii ka dhacay afartan iyo afar sanno ka hor magaalada xamaa netanyahu oo sheegay in wax weliba ay u hurayaan si meesha looga saaro nidaamka ka jira waddanka iiraan tarampna ku riixaya inuu qaado duulaan ballaaran oo lagu soo afjarayo xukuumadda dahraan midowda yurub oo qaaday tallaabadii ugu horraysay oo looga jawaabayo hadallada trump ee la xidhiira in maraykanka uu la wareego jasiiradda greenland dowladda imaaraadka carabta oo qaaday tallaabo looga jawaabayo dadaallada lagu dhisayo heshiisya difaaco wadajir ah oo u dhexeeya sacuudiga bakistan iyo turkiga gacansaarna la yeelatay hindiya maxaan ka naqaanaa taariikhda magaalada xudunta u ah taariikhda suuriya ee xalab maxaase keenay in magaaladaasi ay noqoto halgan ujoog muddo qarniyo badan qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddexda shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay geeriyooday rafcad al asad oo ah mid ka mid ah tiirarkii nidaamkii dalkaasi ka talinayey muddo nusqarni ah isagoo ku dhintay cimri gaaraya siddeetan iyo siddeed sano ninkan ayaana lagu xasuustaa goboodfallo uu ka geystay dhammaan waddanka suuriya si gaar ah magaalada xamaa haddaba kumuu ahaa rifcad al asad waxaa arrimahaasna la falanqeynaya oo barnaamijka nagala qaybgelaya walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed bismillaah aad baad u mahadsantaa suhayb Een, saacadihii lasoo dhaafay waxaa halaagsamay mid ka mida mujrimiinta dagaalka ee ugu halista badnaa mandiqada shaam Een, rifcad al asad oo ka mid ahaa hogaankii sare ee dowladdii uu hogaaminaya xaafid al asad iyo bashaar al asad ayaa la iclaamiyey inuu halaagsamay isagoo siddeetan iyo siddeed sano jira Een, wakaaladaha wararka oo soo xiganaya xubno ka tirsan qoyskiisa ayaa xaqiijiyey geerida ee rifcad al asad oo ahaa adeerka bishaar al asad lana dhashay xaafid al asad ninkan wuxuu ka mid ahaa madaxdii ugu sarreysay ee nidaamkii bacdiga ee talada la wareegay kun sagaal boqol iyo lixdameeyadii Een, ilaa iyo labada kun afar iyo labaatanka dabeeqadeedina suuriya maamulayey Een, xubno ka tirsan qoyska een, rifcad al asad ayaa u sheegay warbaahinta inuu u geeriyooday een, cudurka hargabka oo ku dhacay laakiin tafaasiil dheeri ah lagama bixin halka uu ku geeriyooday inkastoo geeridiisa la xaqiijiyey gelinka dambe ee maalintii shalay Ee, ninkan daaquudka wuxuu ka mid ahaa qoyska al asad ee gumaadka ka geystay mandiqada shaam Een, wuxuu xasuuq ka geystay gudaha wadanka lubnaan laakiin waxaa ugu caansanaa een, majzaradii ama gowracii xamaah kaasoo dhacay kun sagaal boqol siddeetan iyo labadii ciidamo uu hogaaminayey rifcad al asad oo guutooyin ah ayaa magaaladan soo galay Een, xamaah waxay lahayd albaabo laga soo galo albaabadii ayuu soo xirtay ee, wuxuuna amar ku siiyey ciidamada een, ilaa iyo shan guuto oo watay oo ay ka mid tahay guutada een, xarasul jamhuuriga in magaalada madaafiic artillery ay ku garaacaan een, toddoba saacadood oo magaalada madaafiic ay ku garaacayeen kadibna ciidamadii ayaa bilaabay inay togtaan qof walba oo dhaqaaqi karay ee, sida ku cad warbixin soo baxday sanadii labada kun een, iyo kow iyo labaatankii dadka ku geeriyooday majdarada xamaah waxa ay gaarayaan afartan kun oo qof halka la la'yahay toddoba toban kun oo qof taasoo ka dhigan in dad ku dhow konton kun oo qof rifcad al asad uu gacantiisa ku gowracay Een, ninkan dembiilaha ah ayaa wuxuu caan ku ahaa inuu laayo dadka muslimiinta sunniga ah wuxuu ku lug lahaaday majaajiirtii ka dhacayay ee, baadiyaha ee, gobolka lagu magacaabo xims een, majaajiirtii ka dhacay tadmur majaajiir kale oo iyana ka dhacay agagaarka xabsiga saydnaaya iyo mandiqada lagu magacaabo qidsiya oo dhammaantood hoostaga magaalada dimashq suhaybow geeridiisa ayaa la iclaamiyey meesha uu ku geeriyoodana lama ogo sideedii bishii disembar labada kun afar iyo labaatanki markii ay dhacday nidaamkii bashaar al asad waxaa la rumaysnaa in faraaci diyaala uu ku fakaday oo uu maray dhanka xuduud beenaadkay wadaagaan suuriya iyo lubnaan kadibna oo diyaarad ka sii raacay magaalada beyruud ee caasimadda waddanka lubnaan waxaa loo badinayaa eh, in uu jiro dhanka waddanka ruushka laakiin ilaa iyo hadda lama xaqiijin halka uu ugu dambeyn ku baktiyey Eh, waxaan rumaysan yahay in sanadadii lasoo dhaafay uu dareemayay ciriiri oo een, laga cabsi qabay in weeraro ikhtiyaal ah loo geysto waxaa doondoonaya baa layidhi ehelka dadkii faraha badnaa ee uu ku laayay magaalada xamaah Eh, wuxuu ka mid ahaa madaxdii ugu sarreysay ee nidaamkii bacsiga ahaa ee waddanka suuriya wuxuu ahaa nin awood ku faani jiray dadka mustadcafiinta ahna gumaadi jiray wuxuu haystay lacago bilyanis dollar ah ninkii sidaas ahaa ee, waxaa la ogaan layahay meeshii uu ku geeriyooday iyo halkii uu deganaa ee, sababo la xiriira isagoo ahaa madluub ee, la raadsanayo oo xataa maxkamado ku yaalla wadamo ay ka mid yihiin Spain, Faransiiska iyo Ingiriiska ay waaran u soo jareen ayna ee, ku baaqayeen in la soo xiro hantidiisana la xayiray sidoo kale een, ninkan ayaa ku lug lahaaday xasuuqyo ka dhacay ee, gobolka xims ee waddanka suuriya waxaa la leeyahay dhammaanba dadka muslimiinta sunniga ahaa ee lagu laaya waddanka suuriya weeraradaas isaga ayaa soo abaabulay wuu maalgeliyey ama tal ayuu ku lahaa wuxuuna caan ku yahay majasaradii loogu magac daray majasarada xamaah oo dad ka badan afartan kun oo qof lagu dilay toddobiyo toban kun la la'yahay ilaa iyo hadda ee toddobaatan iyo sagaal masjid la burburiyey Een, magaaladana laga dhigay xaafado ka mid ah mid baaba ah oo aan jirinin Ee, durbadiiba waddanka suuriya waxaa ka dhacayay isku soo baxyo dadku ay ku farxayaan halaaga gaari rifcad al asad Een, dadka ayaa baraha bulshada kusoo qorayay xamaah weli waa baaqi kawaanlaheedii rifcat al asadna wuu halaagsamay marka si aad ayaa loo hadalhayaa arrintan ninkan wuxuu ahaa dembiile dhigicab ah oo caan ka ah dunida muslimka Een, waa mahadsantahay suhayb waxaa la sheegay in duqeymo loo adeegsaday kiimikada iyo gaaska halista ah ee saariin loo yaqaano ee rifcat al asad iyo wiilka adeerka uu ahaa ee bashaar ay ku lug lahaayeen Een, khaan shayquun iyo khaan casal deegaano lagu kala magacaabo ka tirsan idlib iyo iyo gobolka xalab ayaa la sheegay in rifcat al asar isagu uu maamulayay mas-uulna uu ka ahaa mar si naadir ah warbaahintu ay u weydiisay ku lug lahaanshiyaha xasuuqii xamaahna wuxuu sheegay in weerarkaas isaga uusan ku lug lahayn oo uu ka dambeeyey walaalkii xaafid al asad Ee, cadeymahaas wuxuu jeediyey intii ee, uu bashaar al asad madaxweynaha ahaa laakiin een, waxaa la sheegayaa in isagu uu mas-uul ka ahaa daadihinta maamulka bashaar al asad tan iyo markii uu geeriyooday walaalkii sanadii labada kun kowdii xaafid al asad kadibna uu bashaar al asad xukunka uu qabtay Een, marnabana ma dhicin inuu mucaarado een, gaboodfalladii uu geysanaya bashaar al asad bal isaga ayaa gumadaha u adkeynayay oo mas-uul ka ahaa in aqaliyadda calawiyiinta nusayriyiinta gaalada ah ee waddanka suuriya xoog ku haystaan dadka muslimiinta sunniga ahna mar walba la qamciyo waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi waad mahadsantahay suhayb waxaan ugu horrayntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa netanyahu oo sheegay in wax weliba ay u hurayaan in meesha laga saaro nidaamka kacaanka iiraan kuna riixaya trump qaadista tallaabo weliba oo lagu gaari kara arrinkaas sida uu baahiyey wargeeska iyo diicooda xaranood ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa sare u qaadaya marba marka ka dambaysa cadaadiska uu donald trump ku saaraya in uu qaado tallaabooyin horseedi kara in meesha laga saaro nidaamka kacaanka Iiraan ee uu hogaamiyo Cali Khamenei. wargeysku waxa uu tibaaxayaa in marka arrinkan laga hadlayo uu labada dhinac waa maamulka gumaystaha yuhuudda iyo maraykankaba uu ka dhaliyey dood culus oo gaartay ilaa heerar kala duwan netanyahu ayaa trump u gudbiyey aragti ku salaysan in khatarta iiraan aysan keliya ku ekaan doonin dhulka maamulka gumaystaha yuhuudda uu ixtilaalka ku haysto balse waxa uu yidhi waxay saameyn ballaaran ku yeelan doontaa amniga guud ee gobolka bariga dhexe iyo danaha maraykanka sidaasi awoodeed ayuu yidhi waa lama huraan in maraykanku uu qaadaa tallaabo wax ku owl ah oo ka dhan ah dowladda iiraan warbixinta oo sii socota ayaa sidoo kale tiri netanyahu waxa uu ka dhawaajiyey in wax weliba ay u hurayaan si meesha looga saaro nidaamka kacaanka iiraan waxauna yidhi waxaan u adkaysan karnaa dhammaan gantaallada iiraan innagoo iska indhatiri doona saaruuq weliba oo ku soo dhacaya gudaha dhulkeenna marba haddii meesha laga saarayo nidaamka khamenei netanyahu ayaa sidoo kale trump waxa uu u sheegay in khasaaraha ka dhalan kara weerar gantaallo ah oo lagu soo qaado dhulka ay yuhuudda xoogga ku haystaan uu noqon kara mid baaxad leh oo taabta dhinacyo kala duwan balse taasi uma aabayeeli doonna ayuu yidhi netanyahu oo waxaa ka weyn ujeedka siyaasadeed ee aan damacsannahay iyo isbeddelka aan ka doonayna in uu ka dhaco gudaha iiraan ridista nidaamka kacaanka iiraanna waxay noqon kartaa mid meesha ka saarta khatar muddo dheer soo jiitamaysay oo ka imaanaysay barnaamijka nukliyeerka iyo saamaynta guud ee ay gobolka ku leedahay iiraan ayuu yidhi dhanka kale wargeeska iyo diicood axranood waxa uu xusay in maraykanku uu waqti xaadarkan baarbaarayo hab kale oo ka duwan midka uu netanyahu damacsan yahay in lagu wajaho nidaamka iiraan aragtiyada soo baxaya ayaana la sheegay in ay isugu jiraan kuba siyaasadeed dhaqaale iyo milatari inkastoo uusan trump weli netanyahu u shaacin waddada dhabta ah islamarkaana macquulgalka ah ee la dooran karo ila xog ogaal ah ayaa tilmaamaya ayay warbixintu tiri in washington ay weli qiimeyn ku samaynaysa cawaaqibta ka dhalan karta tallaabo kasta oo si degdeg siima ay ku laran tahay lagu qaado oo ka dhan ah iiraan warbixintu waxay sidoo kale muujisay in netanyahu uu rumaysan yahay in xilligan uu yahay midka dhabta ah ee ay haystaan fursad ay ku ridi karaan nidaamka kacaanka iiraan maadaama dowladda iiraan ay wajahaysaa ayay tiri caqabado dhaqaale oo dhaliya dibadbaxyo ballaaran iyo cadaadis ka imanaya dhanka dibadda gebagabadii waxay arrintan muujinaysaa ayuu yadiicood axranood yidhi heerka sare ee xiisadda siyaasadeed iyo milatari ee u dhexaysa iiraan maraykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda iyo sida labada dhinac waa washington iyo talaabiibe ay ugu hamuun qabaan in dagaalka laga tuuro guud ahaan nidaamka cali khamenei midowda yurub oo qaaday tallaabadii ugu horreysay oo looga jawaabaya hadallada trump ee la xiriira in maraykanka uu la wareegaya jasiiradda greenland warbixin lagu daabacay wargeeska greek city times ayaa lagu sheegay in midowda yurub uu qaaday tallaabadii ugu horreysay oo rasmi ah oo looga jawaabayo hadallada madaxweynaha maraykanka donald trump ee la xiriira in maraykanka uu la wareegayo jasiiradda greenland baarlamaanka midowda yurub ayaa si kumeel gaar ah u hakiyey mid ka mid ah heshiisyadii ganacsi ee kala dhexeeyey maraykanka tallaabadanna waxay muujisay carada iyo walaaca sii kordhaya ee qaaradda yurub marka laga hadlayo tallaabada milatari ee trump uu ku goodinayo in uu ku wajihi doono jasiiradda greenland haddii denmark ay diidda damaciisa heshiiska la hakiya ayaa loo yaqaanaa tombury waxaana la saxiixay bishii julaay ee sannadkii soo idlaaday waxaana qalinka si wadajir ah ugu duugay trump iyo madaxa guddiga midowda yurub ujeeddada heshiiskan ayaana ahayd in la dejiya xaaladda guud ee ganacsiga labada dhinac lana yareeyo xiisadaha ka dhashay canshuurihii xaddaafka ahaa ee uu trump soo rogay tan iyo kusoo rogaal celintiisii kursiga aqalka cad heshiiskan waxa uu dhigayaa ayay warbixintu tiri in maraykanka keliya uu waddamada yurub badeecadahooda saaro canshuur gaaraysa ilaa boqolkiiba shan iyo toban halka dalalka kalena uu saarayey wax intaasi ka badan heshiiskan markii qalinka lagu duugay waxa uu durbadiiba bilaabay sida warbixintu ay caddaynayso in uu sameeyo gaabis joogto ah waxyaabaha ugu xooggan ee loo aaneynayana waa ku soo celcelinta uu trump ku soo celcelinayo in xoog ama xeelad ay kula wareegi doonaan jasiiradda greenland waxayse xaaladdu sii kullaatay kadib markii uu trump horraantii isbuucan uu ku goodiyey in canshuur tiradeedu ay ka bilaabanaysa boqolkiiba toban gaari kartana ilaa boqolkiiba shan iyo labaatan uu saari doono waddamada yurub haddii ay ka soo horjeestaan damaca maraykanka ee la wareegidda greenland dalalka farta uu ku fiiqayna waxaa ka mid ah denmark netherland faransiiska jarmalka norway sweden iyo fiinland arrintan ayaa keentay in guddiga ganacsiga ee baarlamaanka yurub ee uu hogaamiyo brundtland uu qaado tallaabo deg deg ah oo lagu hakinayo heshiiskan weliba iyadoo aana la cayimin xilliga dib loo furi doono wadahadal ku qotoma is-afgaradkan langi waxa uu yidhi hanjabaadda maraykanka waxay dhaawici kartaa kalsoonida iyo xasiloonnidii xiriirka ganacsi ee u dhexeeya labada dhinac sidoo kale waxay ka hor imaanaysaa mabaadi'da heshiiska islamarkaana waxay halis ku tahay madax bannaanida dhuleed ee denmark oo xubin ka ah midowda yurub baarlamanka yurub ayaa sidoo kale caddeeya iyo warbixintu tiri in aysan sii wadi doonin heshiiskan ilaa trump uu ka joojinayo hanjabaadahan isdabajoogga ah ee ka dhanka ah waddammada yurub lana soo celinayo wada shaqayntii hore gunaanadkii waxay warbixintan muujinaysaa sida arrinta greenland ay markan u noqotay qodob xasaasi ah oo taabanaya dhanka ganacsiga siyaasadda iyo amniga guud ee xiriirka u dhexeeya maraykanka iyo midowda yurub dowladda imaaraadka carabta oo qaaday tallaabo looga jawaabayo dadaallo lagu dhisayo heshiis difaac oo wadajir ah oo u dhexeeya sacuudiga bakistan iyo turkiga iyadoo gacansaar xooggan la yeelanaysa hindiya sida ay daabaceen wargeyse uu ugu horreeya daily sabaax dowladda imaaraadka carabta ayaa qaaday tallaabo ay uga jawaabaysa kulamo isdabajoog ah oo isa soo taraya maalmihii lasoo dhaafay kuwaas oo lagu dhisaya heshiis difaac wadajir ah oo u dhexeeya sacuudiga bakistan iyo turkiga arrinkan ayaa yimid ayay warbixintu tiri xilli abudubai ay dareemayso isbeddelka ku yimid miisaanka awoodda iyo saamaynta siyaasadeed ee khaliijka sidaasi daraaddeed waxay dowladda imaaraadka magaalada abudubai ku saxiixday heshiis difaac oo ay la gashay dowladda hindiya oo loo aqoonsan yahay cadowga ugu weyn ee bakistan is-afgaradkan ayaa xambaarsan fariin siyaasadeed iyo mid amni oo cad ayuu wargeesku yidhi marka la eego qodobadiisa weerar kasta oo bakistan ay ku qaadday hindiyana waxaa loo arki doonaa weerar toos ah oo ku wajahan imaaraadka carabta xukuumadda abudubayna waxay qaadi doontaa tallaabooyin ay uga hortegayso sidoo kale waxa uu imaaraadka ku khasbanaan doonaa in ciidamo iyo hubba uu u diro gudaha waddanka hindiya haddii foodda ay isdaraan xukuumadaha new delhi iyo islaamabad abudubai waxay u aragtaa heshiiskan ayay warbixintu tiri mid ay uga jawaabayso walaaca ay ka qabta doorka sacuudiga ee gobolka imaaraadka ayaana rumaysan in sacuudigu uu si xooggan hoos ugu dhigay amaba uu ka reebayba ka qaybgalkii imaaraadka ee qaar ka mid ah go'aannada muhiimka ah ee khaliijka taasina ay abudubai ku abuurtay walaac xooggan kuna dhalisay aragtida ah in waqti xaadirkan la taagan yahay xilligii ay iyaguna xulafo ahaan isxoojin lahaayeen warbixinta oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in heshiiskan laga yaabo in uu adkeeyo xiisadda u dhexaysa bakistan iyo imaaraadka carabta maadaama islaamabad ay midan u arki karta tallaabo si cad loogu taageerayo cadowgeeda siyaasadeed iyo kan milatari ee new delhi sidoo kale isbeddelkan ayaa saameyn ku yeelan kara xiriirka imaaraadka iyo sacuudiga waxaana suuragal ah in mar kale ay jiho kale oo dunida ka mid ah ay isku arkaan dowlado kala fog gunaanadkii waxa ay warbixintu tiri heshiiskan difaac ee imaaraadka iyo hindiya dhex maray waxa uu muujinayaa isbeddel xooggan oo ku yimid siyaasadda amniga ee gobolka waana tallaabo muujinaysa tartan saameyn xulafa raadin iyo iskuday uu dal weliba ku ilaalinayo danihiisa istaraatiijiga ah xilli xaaladaha bariga dhexe iyo tan koonfur aasiyaba ay wajahayaan isbeddello deg deg ah guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan waa hagaag maxaan ka naqaanaa taariikhda magaalada xudunta u ah taariikhda suuriya ee xalab maxaase keenay in magaaladaasi ay noqoto halgan u joog muddo qarniyo badan warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegayaa walaalkeen xaarif cabduqaadir xalab waa magaalo dhacda waqooyiga suuriya waana caasimadda gobol islamagacaas wata oo ah midka ugu dadka badan gobollada dalkaas suuriya sida ku catirkoob la sameeyey sanadkii labada kun kow iyo tobankii waxaa dadka ku dhaqan gobolka xalab ay iskugeyntooda ka badan tahay afar milyan oo ruux waa magaalo inta badan dadkeedu yihiin muslimiin sunniyiin ah waxaana sidoo kale degan kooxo shiico iyo nasaaro isugu jira nisbada ugu badan dadka ku dhaqan halkaasna waxay cirqiyad ahaan ku abtirsadaan qowmiyad asalkeedu yahay dalka armeniya kuwaas oo xalab u soo barakacay wixii ka dambeeyey waxay ugu yeedhaan dagaalkii koowaad ee adduunka tir ahaan markay u soo qaxayeen waqooyiga suuriya waxay dadkaasi ahaayeen konton kun oo ruux sidoo kale waxaa jira akraad ama dad kurdiyaha oo degaa waqooyiga xalab halka deegaanada fogfog ee gobolkaasi ay sidoo kale degaan bulsho asal ahaan kasoo jeedaa dalka turkiga markii aan eegno magaca waxaa xalab markii ugu horreysay magaceeda lagu qoray nidaamka ama qaab qoraalkii loo aqoon jiray mismaariga ee ka jiray boqortooyadii la oran jiray ibla sanadku markuu ahaa kun iyo siddeed boqol waxay ka horreeyey miilaadiga intii u dhexaysay sannadihii laba kun ilaa saddex kun muddadii ka horreysay taariikhda miilaadiga waxaa xalab loo aqoon jiray magaca armaan iyo haliya kutubta boqortooyadii ashuuriyadana waxaa ugu qoran magaca khalaaba iyo khulwaan qarniga saddex tobanaad ee ka hor miilaadiyada waxaa magaca magaaladan lagu xusi jiray kharab khalbuu iyo sidoo kale xalbuu sida ay masaadirta taariikheed tilmaamaan kadib markay kala qaybsantay boqortooyada alexandarkii ka soo jeeday maqduuniyada ee ka jiray magaaladan waxa ay la magac baxday birwa kaas oo ah magaca halkii uu ku dhashay aabbihii dhalay boqorkaasi macno ahaana wuxuu magacaasi tilmaamaya magaca dhulka nuxaasta casriyadii xigeen magacaas ayuu ahaa gaar ahaan xoliyadii yuunaanka rumaanka iyo byzantiyiinta waxaa dhanka kale la sheegay in magaaladan uu dhisay nin giriig ah oo lagu magacaabi jiray nektur oo lagu naaneysi jiray salooqaskii koowaad kaas oo la sheegay in uu ahaa aasaasaha boqortooyadii ku canbaxday magaca saluuqiyada markii ay magaaladani caasimad u noqotay boqortooyadii yaxmaad oo iyadana ka mid ah mamaaligtii kasoo dhismay waqooyiga suuriya intii lagu guda jiray alfiyadii labaad ee ka hor miilaadiyada ama qiyaastii kun iyo sideed boqol ee taariikhda ka hor waxay magaaladu heshay magaca xalab ama xalaba waxaana la sheegay in kelimadaasi ahayd mid la carabiyeeyey oo asalkeedu yahay siryaaniga oo ka mid ah luuqadaha seemiga ee xilligaas ku faafsanaa mandiqada bariga dhexe waxaa xalab lagu macneeyey magaalada cad maadaama ay leedahay dhagaxaan cadcadaan ah caradeedanu cad tahay halka qaarna ay sheegaan in xalab ay ka timid asal ahaan luuqadda araamiga oo iyadana ka mid ah luuqaadka saamiyada oo ay ku jiraan afaf kala duwan oo soo caanbaxa muddadaasi kasii horeysay taariikhda miilaadiga sidoo kale waxaa jira aragtiyo kala duwan oo intaa ka badan waxaana sheegay in xalab uu yahay magac loo celiyo luuqaddii hore ee saamiga loolana jeedo tilmaan ku aadan goob macbad ah oo ku taal magaalada halka riwaayad kalena ay sheegayso in magacaasu ku yimid in nebi ibraahim calayhi salaam uu arigiis ku lisan jiray halkaasi dadkana ku sadaqaysan jiray hase ahaatee waxaa jira kuwa ka hor imaanaya aragtiyadan islamarkaana sheegaya in nebi ibraahim iyo dadka xilligaasi ku noolaa shaam aysan ahayn kuwo carab ah balse waxaa loo badiyaa in asal ahaan magaca xalab uu yahay luuqadda cibraaniga ama siryaaniga oo labaduba ah kuwa u dhow luuqad ahaan dhanka carabiga waxaa jirta riwaayad kale oo iyadana soo dhoweysa sababta magaaladan taariikhiga ah ay ku qaadatay magaca xalab taas oo magacan sii raacisa ashahbaa waxaana la sheegay in asal ahaan ay ku timid in nebi ibraahim calayhi salaam uu lahaa sac magaceedu ahaa ashahbaa taas oo lahayd midab aad u cad wuxuuna deganaa xalab markii uu caanaha ka lisayana waxay dadku u kala tartami jireen cabidda caanahaasi iyagoo odhanaya xalab ashahbaa kelimada shahbaa waxaa la sheegaa in asalkeedu carabi yahay macno ahaana loola jeedo shayga midab ahaan caddaankiisu aad u muuqdo waxaana markii ay carabtu macno u raadiyeen kelimada xalab ay kusii dareen ereyga ashahbaa si ay daliil ama caddayn ugu noqoto carada cad ee dhulkaasi taariikhahaan xalab waa magaalo la degan yahay muddo dheer oo dhanka kale aan si rasmi ah loo ogeyn da'deeda waxaa sidoo kale la sheegay in dadkii ugu horreeyey ee degaa guryahooda ay ka dhisteen buur yar oo ku taal bartamaha halka ay dhacdo magaalada waqti xaadirkan waxaana adkaanaysaa in la xadido muddada fog ay dhisan tahay maadaama la deegaamaysta kol aan dhoweyn oo kumanaan qarni ah waxay caasimad u soo noqotay boqortooyooyin dhisnaa ka hor taariikhda sida dowladdii camuuriya waxaana sidoo kale maamuladii kasoo taliyey ka mid a xasiyiinta kuwii masaarida oo ay kasii dambeeyeen miitaaniyiinta ka hor inta aysan dib ugu soo noqon talada xasiyiinta kuwaasoo goordambe ka dhiga goob madax bannaan oo qaadata magaca imaaradooda intaas kadib horaantii qarnigii saddexaad ee ka hor taariikhda miilaadiga waxaa magaaladani qabsaday qolihii saluuqiyiinta casrigii masiixiyadana waxay xalab noqotay mid ka mid ah magaalooyinkii ugu muhiimsanaa ee nasaarada magaceedan xilligaas wuxuu ahaa xalabuun iyadoona xarun u noqotay isku socodkii kolonyooyinka muddadii ay halkaasi ka talinaysay dowladdii bisandiyada ka hor inta uusan sanadkii shan boqol iyo afartankii miilaadiyada la wareegin magaaladaasi saasni khasro oo ahaa boqorkii farisiyiinta xilli ay taariikhda hijriga maraysay lix iyo toban ayuu magaaladani fatxiga islaamiga ka dhacay waxaana furtay ciidamadii muslimiinta ay hogaaminayeen labadii saxaabi ee waaweynaa abuu cubayda ibnuljaraax iyo khaalid ibnulwaliid allah ka wada raali noqdee kolkaas kadib ayay magaaladu heshay magaceedii hore ee xalab waxayna albaxnimo ku tallaabsatay muddadii uu islaamku gacanta ku hayey gaar ahaan waxay xaqiijisay horumaro dhanka dhaqanka iyo akhlaaqda iyadoona ahayd mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsanaa xilligii dowladdii umawiyiinta waxaa muslimiinta u suura gashay in ay muddo kooban gudaheed islaamka iyo afka carabiga ay ku faafiyaan magaalada xalab waxaana luuqadda siryaaniga la sheegaa in aysan sidaas uga fogeen carabiga xilliga amawiyiinta iyo dowladda cabaasiyadaba waxaa si aad ah magaalada looga hadlayay luuqadda siryaaniga waxaana kobac dhinacyo kala duwan sida dhanka fikirka ilbaxnimada iyo dhaqankuba ay ku tallaabsatay xalab waxayna noqotay magaalo ku soocan labis iyo dhar gaar ah oo ay caan ku ahaayeen dadkeeda dhismayaasha iyo masaajidan waxay ahaayeen kuwa si gaar ah loogu soo raaco waxaa casriga iyo dahabiga gaar ahaan qarnigii tobnaad ee miilaadiga ay magaaladu martigelisay horumaro badan oo dhanka cilmiga caafimaadka iyo sidoo kale suugaanta waxaana ka soo baxay culimo iyo rag ee taariikhdu waarisay magacyadooda sidoo kale waxay muddadaasi la kulmaysay weeraro uga imaanayay byzantiyiinta kuwaas oo goor dambe qabsay masaajideeda burburiyey guryaha islamarkaana xasuuqay dadkeeda baabi'intaasina waxaa sii dheeraa xadhigga haweenka iyo carruurta xilligaas wixii ka dambeeyey waxaa magaaladu saldhig u noqotay isbedelo ka dhan ah gaaladii nasaarada iyadoona tusaale u noqotay iska caabinta duulanada saliibiga waxaana sanadkii kun boqol afar labaatankii miilaadiga ka soo baxay amaadudiin zanki kaasoo ku hor sugnaaday go'doominta iyo cadaysyada kaga imaanaya gaalada waxaana hogaamiyahaasi masiiradiisa kaga dambeeyey wiilkiisa nuurudiin zanki markii uu dhintayna waxaa magaalada la wareegay ayuubiyiinta waxaana muddadii ay maamulayeen magaalada ay martigelisay horumaro badan dibna u soo ceshatay booskeeda ganacsi maadaama ay ahayd xarun muhiim ah oo u dhexaysay yurub iyo aasiya waxay sidoo kale dib u dhiseen qalcadii ay lahayd magaalada iyagoona weyneeyey suuqyadeeda iyo deegaanadii hoos imaanayey halka ay asaaseen madaaris sunni ah si ay uga hortagaan faafitaanka madhabkii shiiciga ay faafinayeen qolyihii loo yaqaanay xamdaaniyiinta sidoo kale waxaa magaaladan ay marar badan weeraro rogal celis ay kala kulantay ciidamadii maqoolka sanadku markuu ahaa kun laba boqol iyo lixdankii miilaadiga waxaa ciidamadaas ay la wareegeen magaalada oo ay digeen shacabkeeda halkay amni darro iyo fasaadka ku faafinayeen hase ahaatee heesashadoodaas ma aysan qaadin muddo dheer oo waxaa magaalada ka saaray mamaaliigtii kuwaasoo dib ugu soo celiyey xukunkii islaamka kadibna ku dhawaaqay in maamulkeeda uu ka madax bannaan yahay dowladdii dhexe ee boqortooyadeedooda mar kale ee sanadku markuu ahaa kun laba boqol kow iyo toddobaatankii dib u soo weerareen maqoolka kadib markii ay soo qabsadeen dhulkii anaadool islamarkaana xasuuqo u soo geysteen shacabkii turkumaanka ee deganaa halkaasi hase ahaatee waxaa dib ugu soo noqday oo ka hor yimid hogaamiyihii caanka ahaa ee daahir baybaras kaas oo wajahay ciidamadaasi islamarkaana ka saaray magaalada iyagoo jabay iskudayadii maqoolka ee ahaa la wareegitaankooda magaalada kuma aysan joogsan halkaasi waxaana mar saddexaad kun laba boqol iyo siddeetankii ay ku soo rogaal celiyeen magaalada oo ay u geysteen burburin xooggan oo lagu kala soocin guryaha masaajidda iyo sidoo kale suuqyada waxaana argagax ku beereen shacabkii kuwaas oo u barakacay dhanka magaalada dimashik si ay uga badbaadaan shartii maqoolka hase ahaatee waxaa allah fadligii hogaamiyihii mamaaliigta ay sayfuddiin qalaawuun soo daarsaday ciidamo xooggan oo markii ay maqoolka ka war heleen ku dhaqaaqeen tallaabo ay kaga baxayeen magaalada waxaana firxad iyo baqacaray kaga gudbeen webiga alfuraad oo ay gadaal kasii mareen qarnigii afar tobanaad waxay magaaladu la ildarnay daacuun si aadaha ugu faafay gaar ahaan sanadkii kun saddex boqol afartan iyo sideedii waxaana qarnigii shan iyo tobanaad markii la gaaray magaalada ku duulay hogaamiyihii maqoolka ee la odhan jiray timorlink kaas oo xasuuq ba'an oo aan ka liidan kuwii hore ay u geysteen ciidamadooda kula kacay shacabkii deganaa magaalada xalab markii ay ka baxeen maqoolkana waxay muslimiintu bilaabeen inay si tartiib tartiiba ugu soo noqdaan qarnigii shan iyo tobnaad waxaa magaalada haystay cuhmaaniyiinta kuwaasoo dib ugu soo celiyey bilicdeeda iyo dhismayaasheeda waxayna noqotay caasimaddii saddexaad ee cuhmaaniyiinta marka laga yimaado labadii magaalo ugu muhiimsaneed oo kale ahaa qusdandiiniya iyo qaahira xalab waxay sidoo kale ahayd xarunta wilaayada xalab iyo caasimadda suuriya oo usii dheeraed in ay ahayd magaaladii ugu muhiimsaneed dhanka ganacsigii bari iyo galbeedka markii ay safaaradihii reer galbeedka ku yaaleen magaalada istanbul waxaa shaqooyinka qunsuliyadeed ee muhiimka ay ka soconayeen magaalada xalab oo tirada dadkii ku noolaa xilligaas ay ahayd konton kun oo ruux waxaa muddadii magaalada xalab ay maamulayeen cuhmaaniyiinta dib looga dhisay suuqeedii muhiimka ahaa oo la waasiciyey waxaana loo suuqeen jiray halkaasi misena uu suuqaasi kulmin jiray xariirtii faris iyo sidoo kale filfishii hindida waxaana magaalada laga dhex furay safaarado iyo sidoo kale xarumo ganacsi oo laga lahaa waddamo kala duwan iyadoona yurub ay qayb ka ahayd dhinacyadii xafiisyada ku lahaa magaaladaasi waxaa magaalada dimashik ay saaxada ku soo noqotay islamarkaana caasimadda suuriya laga dhigay markii la furay kanaalka asweys kadib markii uu dhacay heshiiska waxay ugu yeedhaan lazon iyo sakis biko kadib dagaalkii koowaad ee dunida waxay reer galbeedku ula baxeen waxaa magaalada xalab ay ka go'day gobolladii ugu muhiimsanaa ee deriska la ahayd sida ciraaq turkiga iyo magaalo xeebeedda iskandarona waxaana saameynta goonisataageeda kaga sii dartay sanadkii kun sagaal boqol soddon sagaalkii markii dekedeedii muhiimka ahayd laga dhigay mid ka go'an oo aan xiriir la lahayn magaalada iyadoo la kulantay caqabadahaasi waxaa dhanka kale magaaladu ay iska sii wadatay horumarka iyo dhanka warshadaha iyadoona tartan uu kala dhexeeyey magaalada caasimadda ee dimashik waxaana tirada dadkeeda ay sii korortay horaanta qarniga labaatanaad ee lasoo dhaafay iyadoona martigelisay barakacyaal kusoo qulqulaya halkaasi sanadkii kun sagaal boqol iyo labaatankii waxaa magaalada ka bilaabatay marxalad kale kadib markii uu faransiiska oo gumaysi ku haystay dalkaasi uu bilaabay inuu kala qaybiyo kana dhigo gobollo ay sahlanaanayso in la maamulo dadka suuriyaanka ahna loo xakameeyo saddex sano kadib xilligaasi waxaa lasoo bandhigay in la sameeyo nidaam dowladeed oo federaali ah waxaana lasoo jeediyey in caasimad laga dhigo magaalada xalab hase ahaatee waxaa durbadiiba caasimadda loo bedelay dimashik iyadoona uu madax ka noqday subxi barakaat alxalabi kii waxaa la burburiyey nidaamkii federaaliga iyadoona xalab ay noqotay gobol gaar u taagan laadiqiya ee iyadana laga dhigay gobol kale hase ahaatee waxaa sanad kadib magaalada suweyda ka dhacay kacdoonkii suuriya waxaana baarlamaankii ka dhisna xalab uu ku dhawaaqay inuu ka go'ay dimashik waxaa sidoo kale xalab ka qarxay kacdoon uu hogaaminayo nin lagu magacaabi jiray ibraahim hanaanu waxaana kacdoonkaas ku burburay mashaariicdii faransiiska iyadoona ay dhaceen isku soo baxay waaweyn oo jaray waddooyinkii muhiimka ah ee aadayay baarlamaanka waxaana maalinkaas lagu waday inay dhacaan codbixinno lagu soo saarayo go'aano cusub sanadkii kun sagaal boqol iyo soddonkiina xalab waxay qayb ka noqotay jamhuuriyaddii xilligaas ka dhisneed suuriya sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo lixdii waxaa suuriya ay madaxbannaanida waxaa loogu yeero ka heshay faransiiska iyadoona la dhisay xukuumadda hogaaminayo boqor faysal labada kun koob iyo tobankii markii uu qarxay kacdoonkii suuriya waxay xalab mar kale noqotay mid ka mid a canaawiintii ugu muhiimsanaa ee wararkii ka imaanayay suuriya waxaana isku soo bixii ugu horeeyey ee ka dhan ah nidaamka bashaar al asad uu ka dhacay xaafadda saakhuur laba iyo tobankii agosto ee sanadkaasi waxay ahayd maalin jimco oo ay kacdoonwadayaashu ula baxeen magaca la narkaca ilaa lillaah kadibna waxaa sii xoogeystay isku soo baxyadii ka dhanka ahaa nidaamka nusayriga bartamihii labada kun laba iyo tobankii waxaa xogoogii kacdoonwadayaasha ee suuriya ay la wareegeen toddobaatan boqolkiiba magaalada oo ay ku jireen in ka badan soddon xaafadood oo ka dhigan qaybta bari ee xalab kuwaas oo qaarkood ku yaala qaybta qadiimiga ah iyo xaafadaha taariikhiga ah ee magaaladaasi qaybta bari ee xaafadaha xalab waxaa lagu sheegay inay yihiin manaadiq ama aag faqiir ah marka loo eego qaybta galbeed oo ay gacanta ku hayeen malishaadka nuseeriyada waxaana xaafadaha bari ee labada kun labaiyo tobankii ilaa afar tobankii ay la kulmayeen duqeymo cirka iyo kuwa dhulka ah waxaana labada kun afar tobankii ee ciidamadii bashaar al asad ay bilaabeen inay haamaha qarxa ee tananka ay ku duqeeyaan deegaanada bari ee xalab taasoo keentay inay barakacaan dad kor u dhaafaya shan boqol oo kun oo ruux toddobaadadii ugu horreeyey ee duulaankii militari ee ruushka horaantii labada kun shan iyo tobankii waxaa nidaamka al asad uu sheegay in hadafkiisa ugu muhiimsan uu yahay sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa xalab kadibna uu sii wadi doono xamladiisa labada kun lix iyo tobankiina waxay malishaadka nusheerada la wareegeen waddada muhiimka ah ee kastelo waxaana sidaas xalab ku noqotay meesha ugu muhiimsan ee dad badan ay ku nool yihiin ee saameynta uu ku yeeshay go'doonka ay soo wareegeen malishaadkaasi maadaama masaaxo ahaan lagu qiyaaso magaalada xalab soddon kilomitir oo squire ah haddaba magaalada xalab waxaa ku yaal goobo istaamo taariikheed oo ka yimid cusuurtii hore waxaana sidoo kale ka soo jeeda magaaladan shakhsiyaad badan oo haldoor ah kuwaasoo taariikhda aqoonta ilbaxnimada iyo halgankaba uga jira baal dahabi ah shakhsiyaadkaasi waxaan ka soo qaadan karnaa suleymaan alxalabi kaasoo ah suleymaan bin moxamed amiin oo deegaanka kuukaan ee xalab ku dhashay sanadkii kun toddoba boqol toddoba iyo toddobaatankii islamarkaana ahaa arday wax ka soo bartay jaamacadda azhar waxaa alxalabi loo nisbeeyey in uu howlgal ikhtiyaal ah ku dilay jenaraal faransiis ah oo lagu magacaabo kryber kaasoo ah hogaamiyaha xamladii faransiiska ee masar xilligii nabilyan bombart waxaa suleymaan loo dilay qaab fool xun welina qayb ka mida lafaha jirkiisa waxaa lagu keydiyaa madxaf ku yaal magaalada baariis ee faransiiska inkastoo ay shacabka magaaladan ay laba qarni kadib weli dalbanayaan in lafahaasi loo soo celiyo si ay uga aasaan halkii uu ku dhashay suleymaan alxalabi si kastaba ha ahaatee xalab waa magaalo taariikh ku leh waxaaska caabinta islamarkaana halgan uu joog ah taasoo keenaysa in ay saaxada ka muuqato tan iyo qarniyo badan wixii ka dambeeya soo ifbixi islaamka waa hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyowm kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الله